markaan kuu soo koobo waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay in shirkan diiradda lagu saaro laba arrimood kow qorshe dhow oo ah dhinaca amniga oo ah in la derdergeliyo dagaalka al-shabaab lagula jiro waa kow arrinta labaad oo ah qorshaha fog oo aan isleeyahay hadafkiisu inuu noqdo in la dhiso ciidamo tayo leh oo soomaaliyeed si ay soomaaliya u yeelato ciidan xoogan oo awood u leh inuu xasiliyo dalka oo dhan iyo xuduudihiisa intaba marka waxaan isleeyahay labadaas qorsho ayaa laga filayaa oo shacbigana ay filayaan runtii waa tahay adigu marka wasiirkii hore difaacaad tahay waanad og tahay markay noqoto arrimaha amniga iyo qaabka wax loo wajahayo dagaalkan al-shabaab sababaha guuldarooyinka keenaya looga guulaysan layahay haddii markaa shirkii madaxdii intay isu yimaadaan weliba taliyaashii ciidamada iminka qeyb ay ka yihiin maxay kula tahay haddii shirarkii noocan oo kale ahaa ee horeeyey aanay midho dhal fiican samayn kan iminka ay fadhiyaan maxaa la fili karaa maxaad leedahay waxa khaldan waa lagu sixi karaa maadaama adigu aad ahayd qof insider oo gudaha ku jiray horta cabdicasiisow shirarkan hadda isdabajooga ah waxaa keenayo pressure ama maaragta culeys badan oo ka imaanaya ciidamada amisom waxaan isleeyahay oo bixitaankoodii soo dhawaaday oo dowladda federaalka looga baahan yahay inay dejiso qorshihii ay kula wareegi lahayd amniga dalka marka ay baxaan marka ay baxaan ciidamada amisom marka runtii aqabooyin ayaa jiri kara oo ah dhinaca dhaqaalaha dhinaca maaragtay hubka aqabooyinkaasna hore waa usoo jireen ilaa iyo haddana xal looma helin sababtoo ah dalka wuxuu saaran yahay cunaqabateen ay saareen golaha amniga qaranka ee golaha amniga ee qaramada midoobay runtii marka waxyaabahaas oo dhan ayaa culeysyada keenaya in markiiba aan maaragtay aan natiijadoodii oo wanaagsan kasoo bixin shirarkaasi oo kale waa tahay shirkan shirkii ka horeeyey ee ugu dambeeyey bishii november bilowgiisii u dhammaaday shirkaasi dabcan waxaa hareeyey murankii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood ee ku aadanaa xiisadda khaliijka wakhtigan iminka waxaa muuqata in aanu jirin khilaaf banaanka yaalla oo madaxda ka dhexeeya ma kula tahay iyagoo taa ka faa'iidaysanaya waxay eegi karaan ahmiyadda isu imaanshahoodu inay tahay sidii ay xal u heli lahaayeen arrintan amniga soomaaliya iyo weliba isu keenidda ciidamada ma kula tahay khilaafkan iminka aan jirineen muuqan inay ka faa'iidaysan karaan cabdicaiisow waa sax shirarkii hore runtii waxaa hareereeyey khilaafyo siyaasadeed oo hadday noqon lahayd arrintii oo khaliijka oo aada u saamaysay runtii siyaasadda dalka soomaaliya ku noqotay culeys aada u xoog badan marka shirkan waxaan qabaa waa shirkii hadda ugu horeeyey oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo isku maaragtay siyaasad ahaan isku dhow iyo madaxweynihiio oo safar uu kusoo maray runtii gobolada puntland iyo gobolada dhexe ee galmudug laba dowlad goboleed ayaa keenaysa kalsooni xoog leh marka in ay maaragtay shirkan ay waxaa laga filayaa inay ka soo baxaan natiijooyin ka duwan kuwii hore oo go-aamo kuwii hore ka duwan oo natiijadoodana aan rajaynayno ama shacbiga soomaaliyeed ay rajaynayaan in si dhaqso oo deg deg ah loo arki karo waa tahay dhinaca ku saabsan midaynta ciidamada soomaaliya oo had iyo jeer lagu soo celceliyo arrintaasi dadka u dhuundalo u dhuun daloola ama madaxda dowladda dhexe ama dowlad goboleedyada ka agdhow waxay sheegaan in marka si la eego ayna suurtagalahayn iyagoo had iyo jeer ku lifaaqaya weli shakiga ka dhex taagan beelaha soomaalida qaarkood oo aan is aaminsanayn hadday noqon lahayd dhinaca ciidamada isu keenidooda arrintaasi caqabadaha siday kula tahay waa lagu maarayn karaa madaxdana way ku maarayn karaan aniga waxaan qabaa arrintaas inay xal u heleen shirarkii ka horreeyey shirkan oo ahayd in sideed iyo toban kun oo ciidan ah la dhiso oo ay si mabda ahaan waa lagu heshiiyey mabda ahaan waa lagu heshiiyey laakiin hirgelinteedii in ay tahay arrin aada u dhib badan oo caqabadi ay ka taagan tahay maadaama aan beelihii is aaminsanayn waa waa sax cabdicasiiso waa runta laba arrimood ayaa runtii caqabad ku ah dhis in oo ciidanka la isku dhafo oo la helo ciidan midaysan waa tan aad sheegtay oo ah iyadoon weli la helin dib u heshiisiin dhab ah oo maaragtay bulshada soomaaliyeed soo celisa kalsoonideedii oo markaasna ay wax isku darsadaan ciidankoodana ay midaysaan iyo iyadoo jirta al-shabaab in inta laga saaro ilaa iyo inta laga saaro oo laga safeeyo dalka inaan ciidan la isku dhafi karin sidoo kale sababtoo ah meelihii iyo degmooyinkii iyo deegaanadii laga keeni lahaa ciidankaasi waxaa weli gacanta ku haya qaarkood kooxda argagixisada al-shabaab marka labadaas arrimood oon xal loo helin arrinta al-shabaab iyo arrintan soo celinta kalsoonida shacbiga soomaaliyeed oo dib u heshiisiin dhab ah runtii waxay noqon doontaa caqabad soo wajahda dib u dhiska ciidanka iyo mideyntiisa